laba qof ayaa ku dhintay boosaneer ay ka qodayeen xaafad ka tirsan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in xaafadda waxaarcadda ee magaaladaas ay ku dhinteen laba nin oo qodaya god boosaneer sababta keentay dhimashada labada nin ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah raggii qodayay godka uu ku dhacay godka boosaneerka kan kalena uu isku dayay inuu badbaadiyo balse nasiib daro labadoodaba meesha ayay ku dhaceen wax gurmadama aysan helin halkii ayayna ku dhinteen dadka deegaanka ayaa saakis ugu soo baxay xaafadda ay arrintani ka dhacday iyadoona si aad ah maanta magaalada looga hadalhayo qaar ka mid dadweynaha xaafaddaas ayaa gurmud u sameeyey iyagoona ka soo saaray meedadka labada nin goodka boosaneer ka ahaa dhacdooyinka nooca la mid ah ayaan ahayn kuwa ku cusub deegaanada ay soomaalida degto balse marsii horeysay magaalada muqdisho tan mid la mid ah ayaa waxay ka dhacday xaafadda uu aroos ka socday